waxaan ku soo marnay booqasho ay nagu hogaaminayeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ahna kusimaha wasiirka iyo taliyaha booliiska soomaaliyeed qaybna ay ka ahaayeen taliyaha qaybta guud iyo taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha qaybtaas iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaan tagnay saldhigga degmada kaxda oo laga hogaamiyo amniga degmada waxaan u kuurgelaynay sida degmooyinkaas amnigooda maaragta uu u shaqaynayey iyo sida ay u wada shaqaynayeen ciidamada isku dhafka hadda lagu soo siyaadiyey booliiska iyo sida ay u wada falgelayeen ciidamada booliisi militaria oo amniga magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeyday ka qayb qaadanayay ciidamadaas oo sidaad og tihiin maalmo yar magaalada muqdisho ka howlgelayey ayaga iyo booliiska iyo nabad sugidduna magaalada muqdisho ee caasimadda ay ka wada howlgelayeen ciidamadaas sidaad og tihiin waxay la shaqaynayeen ciidamada booliiska iyo nabad sugidda waxaadna og tihiin maalmihii ugu dambeeyey in si aad iyo aad u wanaagsan bulshada hadallada ka soo baxaya ama sida ay u arkeen inay ahaayeen ciidamo aad iyo aad akhlaaqdoodu ay u fiican tahay aad iyo aad ula shaqaynaya bulshada qaybaheeda duwan ciidamadaas ayaan maaragta waxaan soo booqanayna xarumaha ay degan yihiin iyo sida maaragtay ay ula falgaleen dadka deegaanadaas degan bulshada qaybo ka mid ahaan aragnay waxaan aragnay maamuladii degmooyinka waxaan aragnay hay-adihii ammaanka ee kala duwanaa oo ka shaqaynayay degmooyinkaas aan soo marnay waxaan lagu bogaadiyey shaqooyinka ay hayaan ciidamada amniga ee degmooyinkaas ka howlgala booliiska iyo maaragtay ciidamada booliisi militaria oo hadda ayaga laftirkooda amniga lagu soo siyaadiyey oo magaalada wax weyn ka qabta isbeddel weynna ku sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo wasiiru dowlaha amniga ayaa la hadlay ciidamadaas wada shaqayntoodana maaragta aad iyo aad u bogaadiyey shacabkana maaragtay hadalladooda iyo sida ay u arkaan ayaan la wadaagna inay maaragta tahay si aad iyo aad u qiimo badan waa ku faraxsannahay in maaragtay maalmihii ay shaqaynayeen ciidamadaas wax badan ammaanka magaalada uu iska bedela waxaan rajaynaynaa inay sidaas kasii fiicnaa doono insha allah ciidamadan waa ciidamo maaragtay dhallinyaraa waa ciidamo maaragtay aan balwad lahayn waa ciidamo maaragtay aan aad ugu faraxsannahay sida ay bulshada ula falgaleen waana uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee bulshada ay ula dhaqmaayeen maxaa yeelay waxaa loo shaqaynayaa la rabo in maaragta la kasbado la rabo in loo adeego naftooda iyo maalkooda la badbaadiya waa bulshadan maaragtay caasimadda ku dhaqan ee gobolka banaadir sidaa darteed waxaan mar kale rabaa inaan hawada u marsiiyo ammaan iyo bogaadin sida quruxda badanoo ay ciidamadaas u wada shaqeeyaan booliiska iyo ciidamadaas maaragta cusub oo lasoo siyaadiyey iyo maaragta nabad sugidda intaba waa ku ammaanaynaa sida ay ammaanka uga shaqeeyaan haryo hameenna ay u garab taagan yihiin bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay dadka maaragta ay u shaqeeyaan intaba kormeerkeenniina wuxuu ku soo dhammaaday si aad iyo aad u qurux badan oo aan rajaynayna maaragtay inaan degmooyinka kalena maalmaha dhiman aan mari doonno hadduu ilaaha yidhaahdo si aan sidaan oo kale maaragtay ugu bogaadinno ciidamadaas siday u wada shaqaynayaan iyo maamulada degmooyinka